wasiirka ganacsiga iyo inay warshido xukuumadda federaalk ee soomaaliya jibriil cabdirashiid owse ku hadalay dahafurka iyo inay dhaqangelinta heliiska hubiyowka waafaqsanaanta shiixinado hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed ee tayada badeecdo yeelatiya waliba uuse sheegay in muhiima ngata shacabka soomaaliyeed islamar ahaantaasna ujeedadeeta in badeecado dalkaha galowyo waafaqsanaadaan halbeega tayadhoorka dalka gaar ahaan han gobolka iyona han caalamiga waliba uuse carabka ka dhaweeyay in wasaarad ahaanya ku gohonta horumarinta ganacsi halaale ilaalinta caafimaadka dadka iyona deegaanka wasiirka waliba sidaas oo kale xusay in barnaamijkan kaalin weyn ku qaadada doonto korangaadowka dhaqaalo guda horumarinta ganacsiga korankahowka dhaqaalo iyonay kalsoonida bulshadiio ka gaban tayada badeecado ee dalka waliba kale uuse bogaadiyey ganacsatada soomaaliyeed ka amaani kaalinto horumarka iyo marwelba kuku jaran dalka laakiinse waliba uuse sheegay in marnaban aqbala doono ganacsatada dalka inyo hadhoofiyan walyaabo tayada tiidiyo ku hoosayta halbeegyada dalka
waayo dadaalada tayada lagu xaqiijinayo ayay u tahay udub dhexaad waana waajib saaran qof kastaoo ganacsado ah inuu ka qayb qaato arrinkan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed waxaa ka go-an horumarinta ganacsi xalaal ah ilaalinta caafimaadka bulshada iyo deegaanka badeecadaha dalka soo gelaya ay waafaqsanaadaan halbeegyada dalka iyo kuwa caalamiga iyo kuwa caalamiga ahba iyadoo la tixraacayo oraahdii madaxweynaha ay ahayd way dhammaatay haddi kadib in waxaan sax ahayn loo soo waariday dalkan annagana runtii ka wasaarad ahaan taasaan xoojinaynaa in sidoo kale barnaamijkan wuxuu kaalin weyn ka qaadan doonaa korqaadista dakhliga gudaha iyo kalsoonida bulshada kalsoonida bulshada ku qabto tayada badeecadaha dalka soo gelaya si loo hirgeliyo barnaamijkan c b c ada iyo kuwa kale ee lamidka ee teedhowrka gudaha aan mardhow sii dayn doono haddii ilaah yidhaahdo ugu dambeyn waxaan waxaan ka codsanaynaa ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay gacan ugu siiyaan hirgelinta barnaamijkan baaxadda leh anigu runtii waxaan ahay dadka aaminsan ganacsatada soomaaliyeed inay mudan yihiin in loo abaalgudo oo soddonkii sane ee lasoo dhaafay dalkan soo badbaadiyey haddii amniga ahaan lahayd haddii ay dhaqaalaha dalkan ahaan lahaydba marka cabsida badan ee ku jirta ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay waxun baan wada hagaajinaynaa mooyaane inay soo agmaraan waxa waaye dabcan ganaaxa ku waajibi doona dan ganaaxaas loogu tegi maayo keliya haddana waa la satify garayn doonaa waa la hubin doonaa badeecadaasu inay dalka suitable u tahay inay soo gasho haddii badeecadaasu aysan halbeegii meeshaan loogu talagalay aysan waafaqsanaynna waa la gubi doonaa badeecadaas ama waa la celin doonaa lacagta lagu gubayana iyagaa bixin doona haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan uga digaynaa inay soo agmaraan hay-adda kambanigan haddeertaan ku guuleystay barnaamijkan ganacsatada oo guddoomiyaha uu horsood ku yahayna waxaan rabnaa inaan coddeeda ku gaarsiino inaan wada shaqayno aniga ka wasiir ahaan waxaan rabaa inaan ganacsatada si dhow ula shaqeeyo soona dhaweeyo cabashadooda la dhegeysto oo mar walbana aan dhegeysan jiray